waa toosa waxaan rabaa dhowr arrimood oo fariimo ah inaan ibishaago maadaama ay madaxda gobolada qaarkood ay nala joogaan baarlamaanka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed kulligooda guud ahaan waxaan go-aan ku gaarnay oo sanadkan ilaa sanadka xiga aan ku shaqayn doona haddii aan la yidhaahdo soomaaliya inaan ka bixinno kala qooqoobnaanta dowlad dhexe keligeed ma istaagi karo dowlad dhexe waxay ku dhisan tahay gobolada goboladana waxa ay ka hormari karaan dowlad dhexe inay jirto marka in la kala qooqoobo kan xaggaas waa kan hiwalow laandawaay ma geli karti waxaa idhahdaa xikaaya sheeko soconaysa maaha aniga ma ogolaan karo inaan baasabor ku galo halkiisa maysi qof kasta soomaaliya xur ayuu u yahay dalkiisu nagu socda hase yeeshee xoogayar annaka eeray aan ugu jirto eeray mataqaanaan horta markii baalkii oo la cayaarayo tubada xago oo kisiya soo galay dheeraad war marka eeray la yidhahdaa eeray waxaa wax qalada soo galay soo galooti oo marka adaka xooga eeray nagu jirto eerab waa is eerabina saddexdaas eerabna waxaa waaye lacag qabiil iyo fikrad diineed saddexdaasaan soomaaliya dib u dhiwaayo aniga reer hibloow baan ahay wasiir hibloow lama hadli kara dib la hadla wallahi mooshinan baa keenaa qaab koo dhahay magaciisa hibloow waxaa ganacsi waa saasa dhiira dhulka hamala qaadi kara koose hibloow yacni kalaam haadaa kullo qabiil bay kasoo sawxay meel uusan gelaynin af soomaaliya maalintii la qorayay laba kun iyo sagaal boqol iyo labaatan iyo sideedtiiba la bilaabay soomaaliya in la qoro af soomaaliya وضع وحكينا على حكم عثمانية قبيلة الرمضان كوكا وحكينا وحاليري وحواي ميش كنتم بركت له مثل وحكينا وحاليري ولا دين لكن وكان ولا دين يعني حتى الصومالي وفرستي سوى حنوكين أيضا الظاهرة كل إسرائيل بقول إلى لا تنسي دين إذا الله بلاوي ma suurtagelin saddex daasaan fadhiis markaas laba le ayaa beesa ku darsatay diin iyo waxay ahayd ma arbushi jiray diin iyo qabiil laakiin hadda waxaa kusoo dartantay doolar iyo mashaakilkiisa kale ilaa ilaa kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo labadii ma suurtoobin in haddii aan lagu roon yahay af soomaaliya uu qormo taasaa nagu sababahay gobolada maamulada gobolada dhisan iyo kuwa dhismi doonaba waxaan ku sheegaynaa in laga bilaabo sanadkan hadda noo furmaayo kalfadhiga baarlamaanka hadda furmaayo iyo wixii ka dambeeya waxaad filanaysaan waxa weeyaan dowladda federaalka waa soo socotaa wasaarad kasta hore idala soo xiriiraysaa guddi kastoo baarlamaanka ka mid ahna waxay u yeeran doontaa wasiirada gobolada ay iyaga qaabilsan wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka waxaa u yeeran doona guddiga arrimaha gudaha ee baarlamaanka waxaa kan dastuurka waxaa u yeeran doona kan dastuurka kan xanaanada xoolaha waxaa u yeeran doona meesha guddiga isagaa ma jiraayo markan wax meeshaan xamar ku eg ama wax meelaas gobolka lagu reebayo ma jirto soomaaliya waa soomaaliya xal